wasiirka arrimaha dibadda ee kenya monica juma ayaa u sheegtay wariyayaasha shalay magaalada nairobi in dowladda federaalk soomaaliya ay marin habaabinayso dunida iyadoo sheegtay in si ku talagal ah oo bareer ah ay shirkii london ugu soo bandhigtay dhulka la isku haysto ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya dacwaddiisuna ay ka socoto maxkamadda caalamiga ah waxa ay sheegtay in kenya aanay aqbali doonin in taaka ka mida dhulkeeda ay soomaaliya qaadato inkastoo ay raacisay in ay kenya diyaar u tahay wadahadal nabadeed albaabadeedana ay u furan yihiin soomaaliya muranka diblomaasiyaed ee labada dal ayaa cirku isku sii shareeray kadib kulankii ka dhacay magaalada london ee lagu soo bandhigay shidaalka soomaaliya taasoo kenya ay sheegtay in lagu soo bandhigay qaybo ka mida dhulka la isku haysto oo ay sheegtay intaasi ay ka hor imaanayso dacwadii loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah sidoo kalena waxa ay sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay dhegaha ka furaysatay dalabkii kenya ee ahaa in dhulkaasi lagu muransan yahay aan lagu soo darin shirka magaalada london dowladda federaalka dhankeeda waxa ay sheegtay in marna dhulka lagu muransan yahay aan lagu soo darin liiska meelihii lagu soo bandhigay kulanka london ee shidaalka haddaba maxay tahay waxyaabaha sii xumeeyey xiriirka labada dal kenya iyo soomaaliya faa'iide intee la eg ayaase ugu jirta soomaaliya iyo dariskeedaba in xilligan lasoo saaro shidaal arrintaasina waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah qareen sare axmed naasir cabdulaahi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa machadka heritage oo ku sugan magaalada torono ee dalka kanada iyo doctor axmed cali yuusuf oo bartay cilmiga shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan gobolka texas ee dalkan maraykanka waa idin salaamo dhammaantihiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waa mahadsantaas waa mahadsantaas su-aasha ugu horreysa waxaan rabaa inaan weydiiyo qareen cabdinaasir maxay tahay waxyaabaha kenya ka caraysiisay ee qasbay in safiirkeedii soomaaliya ay u yeerato kii soomaaliya iyo kenyana ay ku wargeliso inuu waddankiisa wadatashi u aado maxay tahay sababta kenya ilaa xadkaasii gaarsiisay oo ay ka carootay aan ku hormaro qareen axmed naasir wallahi yani ilaa hadda yani waxa keenay siday kenya u dhaqantay yani weli ma fahamsanin because yani markaad fiirisid arrimaha ee dawladda kenya ku dhaqaaqday yani lama tilmaami kara sababta keentay waxaaka oo waxa wax ila cad ani hadda ma aha waxyaalo kaloo waxaa laga yaabaa iska qarsoon inu jirta laakiin arrin oo hadda aan gacanta ku tilmaami karna male
haye cabdirashiid horta dhulkan hadda bad dhulbadeedkan kenya ay sheeganayso soomaaliyana ay ay sheeganayso sida la tuunsan yahay waxaa ku jira kheyraad aada u badan oo malaayiin bilaayiin doolar ah ciddii gacanta ay u gasho kenyana adigu waxaad moodaa sababta waxeerta ha ahaatee inay dhulkaas iyo baddaas iyo kheyraadka ku jira ay ay isasiisay oo ay damacday damac baa ka galay damacaas ka galayna waxaa moodaa in maxkamadda caalamka marka la tegay oo arrinta laisla tegay in gartu ay u doodahay sida soomaaliya ay ku doodeyso oo ah markii xuduud labada leeyihiin xuduudda mar meeshay kasoo gaarto badda waa toos loo sii wadayaa laba leexleexinayo kenyana ay ay doodeedu leexleexin iyo dhulkan hadda ay sheeganayso ay tahay ama sideedaba runtii ay is leedahay soomaalida gilgil si dacwada looga soo celiyay maxkamadda oo banaanka loogu loogu kala wax loogu kala goosto taasoo ay soomaaliduna siyaasiyiinta soomaaliduna ay samayn karin marka waxaa dhici karta sidoo kale shirkadaha ambaasiinka daba socda iyo dalalka sii lehleh dalal kala duwan baa shirkadaha hadda meesha kenya ay siisay qodob tiri dalal kale ay kusii xiran yihiin marka soomaaliya in la camaaltuujinayo oo la rabo in la gelgelay inay tahay marka runtii de meesha xoolaha yaala siyaasadda caalamkuna morality kuma shaqeyse kala muraadsi iyo yaa xoog le iyo yaa yaa yaa hawsha ay ay u mari kartaa baa wax lagu wadaa badanaa waa kugu soo noqon doonaa haye doctor axmed falastiin waa mahadsantaha walaal haddaan dib ugu noqono maanta meeshaan taagana sidaan ku nimi sidaa la socoto waddanka soomaaliya muddo badan ayaa shidaal isku daya in laga baaro marka laga soo bilaabay siddeetanay markii dawladii burburtay dawladihii ka dambeeyey wax sidaa u weyn ma sameyn marka laga reebo kambaniyihii yaryar oo african oil iyo waxa kun sagaal boqol labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayay soomaaliya dib isugu dayday inay kambaniyadii shatiyada ku lahaa inay isugu yeerto inta badan way diideen inay soo noqdaan iyagoo ka baqaaya meesha in dhib uu kala kulmo xilligaa isaga ah oo ay soomaalida isku dayeysay inay dib u bilaawdo exploration kenya iyo soomaaliya murankooda waa taagnaa oo oo dhulkan laysku haysto sidaa kadib waddanka sidiisaba dhaqaale male technologya male intaa waxaa dheer ma lahayn aaminaad kambaniyadii inta badan way ku gacan sareen inay yimaadaan dawladdii markaa jirtay xasan madaxweyne ka ah waxa ay ka fursan weyday inay som oil and gas ay u xisaarto siday u iibgeyn lahaayeen hantidan meesha ka buuxda marka la bilaabay sahmintii waxaa ku xiga hadda in balogyadii iyo wixii la qaybinayo oo dadkii maalgashan lahaa ee kambaniyadii loogu yeeri lahaa ama ay ku tartami lahaayeen kenya iyadoo taas ka boodeysa ayaa waxay markiiba soo cusbooneysay dhulkii laisku haystay dhulka hadda baaritaanka ka socda ma aha mid midka murankaga taagan yahay waa midka soomaalida leedahay markaad fiiriso ereyada east africa sida mozambique tanzania inta badan kheyraadka dabiiciga ama inta badan wax soo saarka ilaa hadda lagu tuhunsanaa ama laga soo saaro waxay u badan yahay gas sida matane etane propane dhulka soomaalida waa markii ugu horeysay ee astaamo oil ah ay jiraan marka dhulkaa kare angalka ah muranka ka taagan yahayna kenya waxa ugu weyn ay sameyneyso waxay tahay shidaal fara badan oo meesha tuhun ka jira iyo sidii ay iyadii u maamuli lahayd waxaana qarsoonaya inay mar hore shatiyaal ay siisay kambaniyo ay kamid yihiin m tolal iyo anadaco oo kusugan magaaladan houston marka waxa meesha ugu weyn ay ku dagaalamayso waxay tahay inay controlsho waa mahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa qareen axmed naasir kenya si cara lahay uga jawaabtay arrintii shirkii london safiirkeedu waa soo wadatay kii soomaaliya wadatashiay u dirtay soo inkastoo ay kenya tiri ma eryin laakiin luuqadda diblomaasiyadda marka lagu yihahdaa waddankaaga ama wadatashi u aad ama waddankeena nooga bax ay la micno tahay nooga baxday marka la isku geeyo sida soomaaliya ay uga jawaabtay jawaabtii dowladda soomaaliya ay bixisay maxay muujinaysa
sadii marka horeba aan idin sheega mataqaanaa kenya go-aankay gaartay yani waktigan ay gaartay yani si fiican looma fahmayo laakiin markaa fiirisid kenya sababta arrintaas u keenay oo ku marmaritoonaysa yani soomaaliya inay bixisay dhulkaas amin baddaas laisku haysto oo kamberiyaal siisay amin dadkan oo badi u aqaana yuno cilmigaas waxaa la ogaada soomaaliya inayna horta inayna bixinin dhulkaas oo baddaas ayna kamberiyaal ayna u dhiibin laakiin aniga sida ila muuqata ilaa hadda yani kenya wax se u dhaqatay oo safiirkii soomaaliya dalka ka ka erisay oo safiirkeedii maxamar joogay oo usoo ceshatay yani sabab oo specific oo la sheegi kara sabab oo specific oo la dhigi kara yani taasaa sababtay ilaa hadda aniga uma arkay lakin waa saa sheegteen arrinta u weyn oo hadda kenya meeshan soo fosaaris waxaa weeye yani arrintan waxay taalaa maxkamadan oo international court of justice sharciga adduunka u yaalo oo badaha sida xuduudka loogu yeelo markaa fiirisid kenya keeska oo maxkamada ay geysay kees oo culus ma aha adduunka o dhan mataqaana yn markaa fiirisid qaynuunka u yaala oo sharciga loo ogdasi risigan oo dawla adduunka o dhan waragaleed idinka sida loo jooreyna waa sida oo mataqaana soomaaliya ay ku doodeysa sida ay kenya ku doodeysa maaha kabadi arrinta waxaa laga yaaba yani inay laga bal waana isku dayda mar hore soomaaliya inay kasoo laabato maxkamadaas oo mataqaana anwaan labada dalmooda laga dhameeyo lakin waa inaa fahamsida mataqaana yani soomaaliya hadda dal saas xoog badan maaha waa dal iska tabar yar waa dal iska buray dawlooyin badan oo iska iska goboleed oo jooga oo marmar dawladda oo xamar aan ka amar qaadanayn oo waxaa laga yaaba dawladda inay nairobi ka amar qaataan kenya waxay ka faa'idaysanaysaa soomaaliya marxaladda ay taagan tahay maanta aba dhibkaas oo dhan ay u malaynaysaa yani soomaaliya hadda meeshii joogta waa meeshii ugu tabar yarayd inta ka dambana waxaa laga yaabaa inay sii xoogeysanaysa so fursaday ka faa'iideysanaysaa kenya ay leedahay this is the right time aan soomaaliya concession inaan ka helnaa dhici karta marka haddii jawaabta marka la barbar dhiga jawaabta soomaaliya ay bixisay oo weli jawaab rasmiya aanay kenya ka soo celin ama aanay aqbalin sidii soomaaliya ay usoo gudbisay xagee meeshaan labada wadan ay ka aadayaan ma laakin soomaaliya jawaabtay ka bixisa mataqaana waxa weeye jawaab oo oo oo beeneynaysa yacni sababaha ee kenya sheeganaysa inayna sax ahayn oo maadaama ay kenya ku andacooneysa soomaaliya dhulkan waxay siisay ama baddan waxay siisay kambaniyaal soomaaliya waxay tusta un mataqaana hataa yani jawaab xoog lama laakin waxay tusta un kenya sababta ee sheegtay inayna sax ahayn oo khalad ahayd
waxaan siinayaa cabdirashiid qalif haye cabdirashiid dawladuhuna badanaaba inay intay saas u maaragtay beriil iskaga kiciyaan haddana inay utime sameeyaan oo kala jeerayaan badanaaba laguma yaqaan macnaha in ay ajendayaal kaloo kenya kasii fogna ay jiraan oo oil companyeska iyo dawlado kale iyo iskaanshaan guursi caalamiya iyo meelo kale kenya laga soo riixriixayana waa waa la tuhmi karaa sababtoo siyaashadaha dawladaha maaragtay soomaaliya an ku arki jirna iyadoo laba wadan ishaystaan ama sweden iyo sacuudi iyo carabiya ama wadamo kaleo ishaystaan oo warsaxaafadeed ama ukraine iyo ruushka isqabsanayo warsaxaafadeed lasoo gemahayo meel sabab loo soo gemahayo aan la aqoon marka xataa kenya laftigeed in la iska hubiyo weeye inay keligeed hadlaysay in laga dhex hadlaayo
wasiirka arrimaha dibadda kenya ambasador monica juma waxa ay sheegtay in taako ay kenya leedahay aysan soomaaliya uga hari doonin meelaha hadda ay carabka ku dhufteen oo baloogyadana waxay sheegtay waa laba boqol iyo soddon laba boqol soddon iyo kow soddon iyo laba boqol soddon iyo laba iyo laba boqol iyo soddon iyo saddex in ay tahay meelaha ay soomaaliya beec geysay intaasna ay yihiin meelaha lagu muransan yahay marka halkaas waxaa ka muuqata inay weli kenya ku adkaysanayso in dhulka la beecgeeyo uu ku jiro ama meelaha shidaalka ay london sheegtay in lagu soo bandhigay baloogyadaasi waxaan siinayaa doctor axmed baloogyadaasi ma ku jiraan kuwa lagu muransan yahay
u malayn maayo sida soomaalida ay og yihiin waxa ay meesha geeyeen kuwa la hubo mana cadda markaa fiirisa maabka waxa kenya ay ka dacwoonayaan waa dhulka soomaalida oo baaritaanka iyo sahanka ama daraasaadka ka socdo taa waxaa barbar socda waxaa jira dhul lagu muransan yahay dhulkaas lagu muransan yahay qolo walba tafaasiir ama siba u fasirataa kenya waxa ay u fasiranayaan in ay cabirka lineka laga soo bilaabo latitudeka marka la eego coordinateka soomaalidana waxay u fasiranayaan in laga fiiriyo dhanka boorarka dhulka marka markaa dhanka dhulka boorarka soomaalida kenya ka fiiriso laynta soomaalida wuxuu dhex gelayaa gudaha kenya waa adag tahay sida sharciga adduunyada qabana aniga lawyer bihi sida soomaalida sheeganaysa ayay ku dhowdahay laakiin haddii maxkamadda laisla tago oo maxkamaddu ay qolo u xugmiso waa riski labada dhinacba marka kenya iyagoo riskigaa ka cararaya mar walba waxay leeyihiin waxay annaga aan xeer jajab ama xeer hoosaad ku dhamaysano sidaan ognahay shan iyo toban baloog ayaa lasoo bandhigay balogii waa ilaa iyo shan kun oo kilometer square marka loo rogo wuxuu noqon karaa qiyaastii ilaa iyo laba kun minimum ilaa iyo sideed kun oo ceelo meelay kasoo bixi karto marka waa garan kartaa haddii dhulka lagu muransan yahay inta baloogu noqon karo iyo inta ceelay noqon karto haddii qolo loo xugmiyo iyo haddii iyaga inta ay dhexdhexaad raadsadaan ku heshiiyaan waa wax labada wadan u yaala laakiin waa adag tahay maxkamad haddii la tago go-aanka qolo unbaa la siin doonaa marka taa lafteeda dhibaata leedahay annaga laftigeena soomaali haddaan nahay inaan taa lafteeda ka fikirno waayo maxkamadda haddaan tagno maxaa ka imaan kara
waa mahadsantaa waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa qareen axmed naasir kenya iyo soomaaliya xuduudda ay wadaagaan kasakow dadaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya ciidamadii kenya gudaha soomaaliya howlgallo nabad ilaalina ka sameeya waxaa jira qaxooti badan oo soomaaliya oo kenya jooga kenya laftirkeeda marxalada adag ay wajahaysaa oo ha noqoto ama argagixiso gudaha wadankeeda kasi jira ama ha noqoto kuwa xadka kasoo tallaabee weeraro kala duwana iyada laftirkeeda haysta xiriirka labada wadan oo xumaada saameyn intee la eg ayuu ku yeelan karaa labada dal
horta labadan wadan ma kala maarmaan haddii la fiiriyo yani xiriirka udhexeeya kenyana inkastoo hadda malaha malaynaysa inay soomaaliya zaaid uga xoog badan tahay dhab ahaan haddii la fiiriyo wax taas oo udhexeeya inkastoo dal degan tahay dal oo dhaqaale fiican tahay dal oo siyaasideeda iska qabowda tahay laakiin si kastaba ahaatee maanta yani soomaaliya marka udhe u fiirisid labaatankii sano ama soddonkii sano xiriirkii lahaayeen maanta yani waa maalinta ugu xun inay soomaaliya iyo kenya xiriirkooda meeshan u gaara maadaama kenya usoo samirtay ama waxyaala badan ay u hagaajisay soomaaliya oo qaxootiga qaxootiga u ogolaatay dalka inuu jooga soomaali badan oo ka biic mushtara xiriir fiican in soomaaliya la lahayda yani markaad fiirisid siyaasad ahaan kenya maanta soomaaliya oo xiriirka ku xumaysa wax faa'iide ay ku leedahay male soomaaliya sideeda kale haddaad fiirisid i mean maadaama isbedel weyn uu ethoopia ka dhacay oo you know geeska africa oo dhan ba siyaasadda bedela ah i mean kenya dhabahaan haddaa fiirisid yani awoodda lahan jirtay geeska africa hadda male oo ethoopia zaaid usoo xoog baxaysa waxaa kaloo jirta mataqaana eritrea oo iyadana iska hay dal oo cunaqabateyn badan lagu hayay maadaama hadda cunaqabateynkii kulli laga qaaday eritreana waxay noqon doontaa mataqaana dal oo door weyn ka ciyaara geeska africa kabacdi waxaa laga yaabaa siyaasadda kenya oo hadda sida oola dhaqmaysa soomaaliya inay tahay bal inay tusto dalalkan oo east africa in mar labaad la fiiriyo saddexdii biloodo lasoo fiiriya saddexdii biloodo lasoo dhaafay haddaad fiirisid kenya yacni door weyn oo diblomasinimo kama ciyaareen east africa kabacdi waxaa laga yaabaa inay buuqan ay u kicinaysaa bal in mar labaad lasoo fiiriyo kenya oo la ictiraafo oo la ogaada dal weyn oo oo door weyn ka ciyaari kara inuu yahay rijinka
waa mahadsan tahay cabdirashiid runtii horta xiriirada dowladuhu waa iska sabeeyaa oo marna waa iska fiican yahay marna waa la kala boodaa laba dowladoodoo mar kastana runtii dee caysho milaxa badana maba dhacdo marka xataa haddaan dagaal saasa jirin oo military iyo colaad iyo dhaqaalaha la isku qabsanaya haddii cable badda la keenayo oo maaragtay fiber optica waxaa dhici karta jabuuti iyo soomaaliya oo dad ugu walaaleysan labadaba inay jeclaan lahayeen inuu iyaga kasoo dhaco etoobiya ka gadaan marka tenshinka ganacsiga iyo loolankaas waa iska natural noloshuu qeyb ka yahay sida hadda ay soomaaliya iyo kenya isugu maaragtay isugu isugu firirsan yihiin oo wax isaga kala dhexdaadsan yihiin ama qaxootiga hadda adigu a sheegtay ha noqdo ama shabaab oo ayaga dhan isku si maarata uga dagaalamaya ha noqoto ama ciidanka kenya ka tirsan amison ha noqoto anig ama iyagoo darisa ha noqoto runtii isqabqabsi iyo colaad macnaha uma fiicna waxyaaba badan baa kharimahaya xiriirka kharimahaya soomaalidu aad bay kenya u isticmaalaan ganacsi u isticmaalaan diyaaradaha waa laga soo dhulbilaabaa marka yurub iyo meelahaas iyo adduunka laga imaanaya inkaso hadda turkish airline lasoo maray ethiopian airlines la helay guud ahaan runtii aad baa loogu dhibtoonahayaa in labada qoloba ugu dhibtoonayaan qaar badan bay soomaaliya keenaan iyagu aqoon-yahanadooda iyo macalimiintooda iyo professionaliskooda kenyaatiga oo soomaaliya aada uga shaqeeya marka aad baa la isugu dhaqan yahay si laba kas laba wadan oo kasoo darisa ay isugu dhaqan yihiin marka haddii xuruurku xumaado oo welibana intii shacabka iyo siyaasiyiinta iyo saxaafadda iyo intuu keeladu iyo soo dhex gasho iyo buuq soo dhex gasho haddii la coloobo dana badan baa dhumahaya haddana the stakes macnaha waxa la isku hayaana waa wax weyn weeye oo dhul iyo bad iyo xoolo ku dhex jira marka haddana kenya sidii maanta warkeeda ay ku sheegeen weli maarata ma qanacsana inay apologina rabaan waxna maaragtay maxaa la dhahaa functions ama ciqaab ama cunaqabateyn iyo wax kafakarayaanna way joornaaladu way xusahayaan isku soo duub haddii xaaladdu xumaato labada danba khasaara kasoo gaaraya haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya iyo weliba arrimaha shidaalka soomaaliya barnaamijka waxaa ka qayb galaya qareen axmed naasir cabdulaahi oo ah qareen sare oo ku sugan magaalada nairobi cabdirashiid khaliif madaxa macadka heritage oo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada iyo doctor axmed cali yuusuf oo bartay arrimaha shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan magaalada houston ee gobolka texas ee dalkan maraykanka haye doctor axmed iyo falastiin mahadsanid arrinta ugu weyn oo kenya cabsida weyn gelisa waxay tahay haddii maxkamadda la tago oo soomaaliya loo xukmiyo dhulka laysku haysto dhinac kale waxaa kaga furmaya tanzania iyo kenya badda ka dhexaysa mosambique iyo iyo ilaa south africa africa oo dhan waxay noqonaysaa in dib loo calaamadeeyo marka dhibka keliya maaha kay soomaaliya ka weynayso haddana wadamada kale ayaa waxaa laga yaabaa iyaga laftigooda inuu dispute bilowdo oo in xariqin cusub ay raadiyaan sida loo marin lahaa taasi dhibaato weyn tan kale oo meesha jirta dhulka hadda ay leeyihiin waxbaa waxbaa howl baa laga qabtay oo annagaa iskale taa ma aha muranka arrintan dhan waxay ula dan leeyihiin mar walba waxay soomaalida ku cadaadinayaan arrinta annagaa dhamaysan sababtoo ay iyaga dan uguma jirto haddii maxkamadda tago haddii maxkamadda ku guuldaraystaan dhibaatada maaha dhulkan inay waayaan oo weliba dhulkan mar hore shatiyaal ama licensiga ayay companiga siiyeen sida anadaco total menal rightska way bixiyeen oo howl inay ka bilaabaan isku dayaayeen dhibaatada waxay tahay taa keliya maaha africa wadamada kale inay la wadaagaan sida tanzania iyo wadamo kale oo africana inay noqoto in dib loo calaamadeeyo waxaan siinayaa axmed naasir haddii labada wadan ay wada fadhiistaan oo ay ka wada hadlaan xuduuddan sida laga yeelayo ma leeyihiin qabiiro ku filan oo shaqadan qaban kara ayagoo labadii wadan isku raacsan yihiin haddii ay dhibaatada hadda taagani ay sababteeda tahay in maxkamad loo dacwo tegay soomaali soomaaliya waxaa u fiican yani qaynuunaaan haddii la fiiriyo maxkamadaas go-aanka inay gaarto laakiin kenya waxay rabtaa maadaama ay og tahay maxkamadaas in looga badinayo haddaad fiirisid yani qaynuunka adduunka u yaala waxay rabtaa soomaaliya inay banaanka kula heshiisa iyadoo og mataqaana maadaama maanta marxalada soomaaliya markaa fiirisid inayna dawlad taas u xoog badnayn dawlad ee pressure saari karta ee tahay laakiin soomaaliya mataqaana arrintan soomaaliya kenya waxaa jirta amin taarikhay leedahay kenya ma rabta yani go-aan maxkamadda oo ay international court of justice inuu gaaro kenya zaaid waxay u rabtaa inay hoos kala heshiisa soomaaliya waxay gacanta laismarmaroojiyo oo arrinta loo dhameeyo oo iyada u malaynaysa yani inay tabagareenaysa ama u fiican laakiin taas laftirkeeda haddii ay dhici weysay maxkamaddii la aaday marka hore ay aqbashay maxaa dib usoo celiyey inay haddana maxkamadii waxoogaa dhibsato
ma maxkamadda markii hore mataqaanaa dacwada weyn lama gaarin waxaa la gaaray dood waxay ka dhacday maxkamaddan inay awood u leedahay inay dacwadan dhegeysta ama in sida kenya ay ku dacweynaysa ku doodeysa labada dal loo ogolaada inay iyaka arrinta dhameeyaan kenya waa kenya waxaa maxkamadda geesay memorandum of understanding yani inay la gashay wasiir oo soomaaliya dawlooyinkii hore kamid ahaa ayaa usii ahay dabaad waxay leedahay maadaama soomaali wasiirkan oo noo sii ahay waxaan rabnaa inaan anka banaanka ku dhamaysana soomaaliyana waxay leedahay maya banaanka kuma dhamaysanayna waxaan rabnaa maxkamadda inay dhamayso dabaad issuga hadda maxkamadda go-aan ka gaartay waxaa weye preliminary maxkamadda kabaada go-aan waxay gaartay awood inay leedahay dacwada inay dhegeysa kabaada hadda statka ku xiga waxaa weeye maxkamadda inay dacwada fuul dhegeysata waana ay ka gaarta ee xukunta xuduudka si u dhici lahaa haye cabdirashiid
talo kuma lahan maxkamadda hawshaan ee soomaaliya iyo iyo kenya way hadal u socdaan halaysaga dhex baxo soomaaliyana waxay dhahaysay waa isku soo daalay oo hadaladii waa naga soo istaageen marka kenya marna ma warrinba maxkamaddaas in in laisla aado dalkan iska nugul oo baa maaragtay ba isdhehaysa waad ka dhamaysan kartaa marka aniga qodobka aan rabo inaan xoogaa oo ka yara baxo su-aashaada laakiin rabo inaan meeshaan inuu munaasib ka yahay waxa weye dawladda soomaaliyeed guud ahaan kuwii jiray ilaa maarata carta laga soo bilaabo ilaa midaan hadda joogta iyo tan kusoo xigta hawlo aysan khibrada ulahayn bay badanaaba gacanta la galaan waxaana ka ratima in runtii lagu ajarmo oo dhibaatooyinka iyo da- daanooyinka ka yimaada ilaa hadda lala diyaar lala- macnaa madaxa lala dir- dadka la diryaamayo marka runtii oilka ama soomaaliya ha horboodo qodadiisa dad soomaaliya ha horboodaan ama ajaanib ha horboodaan mar haddaad aragto oil loo farabaxsanayo iyadoon shuruucdii iyo amnigii iyo dimuqraadiyaddii iyo accountability-ga iyo isla xisaabtankii iyo iskhorjoog iskhorjoogtayntii aysan diyaar ahayn waa in maskaxda lagu hayo in la danaysanhayo oo dad ay malabsanhayaan oo u malabsanhayaan u haliilhayaan maaragtay maxaa la dhahaa khayraadkaas sidii loo soo bixin lahaa soomaaliyana corruptionka aada u badan yahay doorashooyinkaa lagu ogaaday sida lacagaha iyo isku dabamarayaan sidaan loo xishoonahayn oo lacagta loo Mhm.
bixinahayo marka doorasho timaado sidaas darteed runtii baasiinkan dawlado dadku doorteen oo shacabka soomaaliyeed intay u codeeyeen malaayiin qof u codeeyeen baa arrimihiisa annaga waxaa aaminsannahay hadda kahorna daraasaan ka sameynay arrimihiisa gacanta la geli kara Eh, dadkan oo runtii u haliilahayo oo ayagoo aanba eh, aan eh, xayndaabkii dalka iyo amnigii iyo shuruucdii iyo waxba la hagaajin farabaxsigaan la farabaxsanayo waxaa ka dhalan kartaan yidhi anaga daraasadaas aan sameynay labadii kun iyo afar iyo tobankii eh, in macnaa sida nigeria oo kale la noqdo oo in yaroo dabaqada oo batroolkaas isku agdhow oo say wax uga dhaq- uga daadsan karaan uga daadsadaan ay soo baxdo Eh, inta kalena sida nigeria loo maaragtay loo waa mahadsantahay beer dhulka loogu hayo marka runtii siyaasiyiinta soomaaliyeed laftigooda degdegoodu dhibkan waa leeyahay hal nin oo wax saxeena ma ahayne eh, kulligood ba u baahan inay tartiibsadaan macnaha oo iska daayaan iyagoo aan mandate iyo taageero shacabka ka haysan iyo fasax inay eh, daboolka ka qaadaan haamo dadka soomaaliyeed u aburan oo aan weliba lagu heshiin sidii loo furfuri lahaa aada u mahadsan tahay waxaan siinayaa doctor axmed cali yuusuf shidaalka soomaaliya oo la baaro marka laga soo tago in shidaal la helo ama lasoo saaro khatar kale ma keeni kartaa oo ah nidaamka loo maamulayo shidaalkaasi
ha falastiin waa keeni kartaa een, shidaal marka la helo waxaa imaanaya dhaqaale lacag ayaa imaanaysa lacag wax walba waa bedeshaa marka waa mindi laba af leh haddii wax laysla og yahay oo heshiis lagu yahay meesha jiraan ummadda dhan ayaa ka faa'iideysa haddii laakiin inta badan ay kambaniyada hadda inta badan hormuudka ka ah ay danadooda fiirsanayaan ummadana aan waxba faa'iida ay kasoo gaarin iyada laftigeeda dhibaatay leedahay markaa fiirso guud ahaan wadanka shidaalka keliya ma aha kheyraadku waa badan yahay Een, soomaalida dhulkeedii badda muran baa ka taagan waa aragtay dekedihii wadanka dadka iyo dalkii gacanta uguma jiraan kheyraadkii badda gacanta uguma jiraan marka qof walba soomaaliya waxaa u muuqda shidaal markuu maqlo in nidaamka hadda jiroo kale baddii iyo dekedihii iyo intii kaleba iyo macdan layska gurto intaasaa qofka hor- hor imaanaya marka waxaa wanaagsan in nidaam loo helo heshiis lagu yahay Een, annaga faa'iidada intaan la gaarin inaysan dhibaato nooga ima nooga nooga imaan yani sida civil war inaan dib ugu noqono Een, dabaqyada dabaq dabaqado inay meesha ka abuurmaan taa waa laga hortegi karaa haddii si fiican loo maareeyo hadda shan iyo toban baloog ayaa la bixiyay shan iyo toban shan iyo tobanka baloog haddii dadka ay wax ku bartaan nidaamka ganacsiga sida wax loo soo saaro wadanka institution ma laha ma laha iskoolaal dadka wax lagu baro intaa la sameeyo intaa markii lugaha aan ku istaagno ummadda ay bartaan kadibna wadanka intiisa kale waa dadan yahay waa buuxaa waa la baari karaa waa la howlgeli karaa in loo fekero waxa hadda la sameynaya in ay noqoto mid wax lagu barto aan kaga gudbi karno meeshaan taaganahay waa mahadsantahay waa mahadsantahay waxaan siinayaa in axmed naasir soomaaliya oo shidaal hadda soo saarta xaaladda ay ku jirto khatar ma kaaga muuqataa
mataqaanaa batroolka soomaaliya mataqaana taariikh uu leeyahay taariikh dheer laakiin soomaaliya weligeed ma waxay sugaysaa yani goormay batroolkii lasoo bixinaysaa hadduu dalka ku jira amin boqol sanaa la sugaya ma ma boqol kaloo sanaa la sugaa anigana maha fikraddeeda yani sida dadka dooda ka qaybgalaya sheegaan yani oday in la hagaajiyo sharci la hagaajiyo soomaaliya maanta haddee heli karta fursad inay batrool kusoo bixiso yani ama dawlad tabareer ha ahaata ama sharciga si fiican aan loo qorin ama dadka in lala mataqaana dadka soomaaliya oo dhan in lala tustamaa oo la dhaha war maanta odaan qaadayna batroolan soo bixinayna soomaaliya yani ma dhaqaala ma haysa dal oo hadda mataqaana soomaaliya wax siina male fursada ugu fiican soomaaliya maanta inay si fiican u kacda waxa weye batroolka inay lasoo baxdo waa anisan u arka waa fursada ugu fiican soomaaliya maanta inay dhaqaale hesha oo dawlad soo kacaysa ay noqoto waxaan weligeed lama sugayo meeqa sano soomaaliya jirta batroolka boqol sano ka hore lalahaa soomaaliya batroola ku jira carabaha markii batroolkan laga soo bixinayay dabaadeatinka soomaaliya maanta waxay taagan tahay wakti inay ka lumta ma aha sidii batrool ee kusoo bixin lahayd oo dalkan bal dhaqaalo lacag mee laga heli lahaa loo hela muhiimadaas in la saara ayaan qabaani
waa mahadsan tahay hay cabdirashiid
horta batroolka in lasoo saaro oo gaajadaan loo dhimanahayo iyo runtii waxbarasho la-aantan iyo looga baxo waa loo baahan yahay laakiin wadamo badan baa batrool lasoo baxay oo macnaha markii dambe ciqaab ku noqday nicmo meesha la filaya inay ka noqoto ay niqma ku noqoto iyo cars oil carsiyaaba l loo yaqaanaayo in yar baa wixii iska maaratay iska muraadsanaysa marka norwayna hadda wadamada adduunka la sheego weye inay maaragtay si fiican uga faaidaysto nigeria iyo equatorial guinea iyo wadamo badan hadda waa laga sheekeeyaa sida maaragtay ay wax uga macnaha ay wax uga xumaadeen marka haddii boqol sano laba manaha la baahi la qabayna de in iyadoo laba beri kadib macnaha laga bixi karo maanta iyadoo ciiriina la cuno wixii ciiriin caycooda aan karsanayn la cunona ma fiicna oo runtii marka shuruuc baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay siyaasiyiin iyo ummad civil society indheheda furan yihiin siyaasiyiin waadiye laga hayo ayagoo laftigooda xalaal miirad ah waxaa dhici karta mid midooba allah ku yaqaan in ay tahay oo waxa ay sheegaan laga rumaysanayo kadibna ay dhahaan labaatankaas ceel baa wax lagu sheegay annagu maadaama aan idin soo baarbaarnayn afartan aan maaragtay annaga hana la siiyo waana afartii wax ku jireen baa dhici karta inay saas ku qaataan marka hab aan xataa isaga miisaami karno waxaa naloo sheegayo ma jirto amni darada iyo sharci darada iyo wareerka dadka ka jirana dadka oo dhan in mooga marka horta ko doorasho hala galo shacabka soomaaliyeedna oo maaragtay kun afar afar boqol ka badanna ciddii ay mandate siiso oo maaragtay oo malaayiin qof ciddii ay mandate siiyaan markaas ha bilaabaan iyagoo shuruucun haysto ay jiraan bulshadii rayidka ahayd iyo saxaafadii iyo xisbiyadii iyo laisku wada jeedo intaan la bilaabin hadda waxaa laisku murmahay oction baa la sameynaya ishdaal baa la baarayaa iyo lama baarahayo carwa carwa carwaa tahay laisku haysto waxbaan soo carweynayna waxbaan soo bandhigaynaa marka
marka maxa maxaa xal ah hadda hadda maxaa xal ah maxaa xalka u aragta dawladda cabdullahi yuusuf bedeshay m u baa laga dhaxlay dawladda xasan shekh waktiga xasan sheekh waxaa la dhaxlay maxaa la yidhahdaa soma oil baa hawada soo gashay haddana cakirnaantan iyo iyo iyo maaragtay waxbaa la baaraya waxbaa la gadahayaaba hadda laisku haystaa marka waxaa fiican wixii yaalla oo shaqooyinka yaalla in xooga la saaro basroolkan meel aadi mahayo marka nimaan farsamo lahayn oo khibrad lahayn oo gacanta la galana un cakirnaan iyo wareer iyo isbaarooyin caalamiya ka dhasha marka anagu shaksiyan kalsooni badan kuma qaba siyaasiyiinta farabaxsiga ah oo saliida farabaxsiga u ah africa siyaasi farabaxsi ah hadii la arko meel farabaxsanayana inuu isagu danihiisa ay riixayaan waa waa la hubaa marka aniga waxaan kalsooni ku qabaa shaksiyan qofkii shacabka soomaaliyeed ay ay doortaan oo mandate ummadda soomaaliyeed badankeeda ka haysta laakiin siyaasi yimid oo laba boqoloo nin ay doorteen inuu arrimo waaweyn oo dadkan oo dhan ka dhexeeya ku tala baxo ma fiicna laakiin guud ahaan hadda dawladdan iyo tii ka horeysaba dadaal fiican bay ka sameeyaan inay kenya oo oo laftigeeda farabaxsi kala ah inay xakameeyaan waana ku mahadsan waa mahadsanta marka maxaa xalka u aragtaa gabagabadii aan soo gaarna
xalka aniga waxaan u arkaa in shuruucda iyo iyo hanaanka macnaha furcadaanta leh oo musuq maasuqo ka fog oo dalka la xoojiyo hanaanka federalismka la xoojiyo kenyana runtii si cilmiyeysan oo caqliyeysan loo tuso dhulkan inaysa iyadu lahayn oo maxkamadan iyo hawshaan ay socoto wixii la sameynhayana xalaal barqaa lacag gashaaya shacabka soomaaliya lasoo hordhigo mandadena cid haysatana ay ay ay farsamadeeda bilowdo kuwan kaleo hadda shaqada wadana ay wixii daraasooyin guud sameeyaan laakiin anigu siyaasiyiinta soomaaliyeed runtii macnaha maysan mandate shacabka ka haysan inay ku degdedaan arrimaha waaweyn oo Waa mahadsanta.
dhexeeya ma qabo waa mahadsanta waxaan siinayaa doctor axmed maxaa xalka u aragta adoo soo koobaa maasina filistiin xalka wuxuu ku jiraa wadanka dhibaa ka jiray intaasoo dhibaatoo jirta horumar horumarkan waa barbar socday markaa fiiriso maanta meeshaan taagannahay waxaa soo gaarsiisa dowlad dowladda xasan sheekh baddan laysku haysto iyada dacwadeeda bilowday dowladdan hadda timi iyadana inay meesha kasii wado waxaan u baahannahay in la hubiyo waxaan shidaal wadanka ma ku jiraa mise kuma jiro waxaan hadda la sameynayo dhan waa saxanka koowaad wax proof ah ilaa hadda lama hayo oy waxaa jira had- problemka ugu weynna waxay tahay oo inta badan dadka ka lexlexdaan production sharing canshuuraha imisaan ku yeelanaynaa imisay leeyihiin annaga wadan faqiiraan nahay n wax badan oo aan ku kordhinayna male waxa keliya oo aan leenahay dhulkii dhulkii dadkii maal gashan lahaa inaan u yeerno dabcan riskiga qaadanaya lacag fara badan ay gelinayaan faa-iiday ka sameynaya marka intay leeyihiin inta soomaalida leedahay inta xataa haddii ay wixii ay noqoto waxaan buurnayn ummadii in la sheego se wax u jiraan waa mahadsanta haye axmed naasir gabagabadii maxaa xal u aragtaa horta shaydaanka mataqaanaa aniga yani waxaa la rabaa in la fahmo maanta soomaaliya meeshee joogtaa soomaaliya maa mataqaanaa dal dhisan sida kenya oo kale ama uganda ama tanzania oo batro oo shidaal raadinaysa maaha waa dal oo mataqaanaa dal qabamee dowladda nairobi waxay ka talisaa ten fifteen twenty percent kabacdi waxaan aad dadka leeyihiin ati sharci ha la hagaajiyo baarlamaanka saan ha yeelo dadka ha lala tashta arrin oo meesha aniga saan u arka mataqaanaa priority ma aha priorityga soomaaliya ee maanta qabto ama ay u baahantay waxaa weye bal dalkan see central government oo xoog leh oo wax marin karta oo wax qaban karta see lagu yeelaa batroolkan sidii lagu soo bixiyaba mm, m- aniga sidii lagu soo bixiyo important maaha important waxaa ilaa aniga saan u arka batrool in lasoo bixiyo oo soomaali kharash oo soo gasho oo dowlad gasho oo la dhisa kabacdi arrintaas ah, fikradeeda waxay la tahay yani central government oo xoog leh horta dhisa markaad dhitiin yaa arrimahan kale la gelaa kenya xiriirkoodana mataqaanaa ilmaha kenya mataqaanaa inay go-aan gaartay xiriirka kenya ee soomaaliya la leedahay inay goysaa ama ay isu halaabo waxaa laga yaabaa un yani inay tijaab tijaabenaysa oo leedahay bal soomaaliya concession ma ka heli karnaa bedelkii maxkamadaas go-aan ay ka gaari lahayd arrintan inaan intaan wada fadhiisana annaga aan hoos hoos u gaadna Eh, ilmaha kenya inay eh, xiriirka inuu sii halaabo inay qabtan waxaan umalaynaa isku waa short term waa iska fahan kabacdi mar dhowna waa inay iska dhamaan doontaan umalayna aadaa umahadsan tihiin een, qareen axmed naasir cabdirashiid khaliif iyo doctor axmed cali yuusuf waan salaamayaa dhammaantiin Waa adiga aan mudaafacsan.
inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa oo ka qayb galayay qareen axmed naasir cabdulaahi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa machadka heritage oo ku sugan dalka canada iyo weliba doctor axmed cali yuusuf oo ku sugan gobolka texas ee dalkan maraykanka islamarkaana bartay cilmiga shidaalka tan intaan dib dambe u kulmi doono dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo